bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii boqol iyo shan iyo labaatanaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum dersiganina weli wuxuu ku saabsan yahay gaswatu uxud ama duulaankii uxud safxada laba boqol iyo sagaaliyo labaatanaad khidat difaac qorshihii isdifaacidda meesha waxaa ka muuqata ciidanka islaamka uu nabigu hogaaminayay sala allahu calayhi wasalama meeshuu degay waan soo aragnay intuu soo dhex jiidhay uu soo dhex maray ciidankii maka inuu degay meeshii igu istraatiijisanayd dhabarkiisana uu saaray uxud meel gol ana uu galay afaafka laga galana ee uu dhigay konton nin oo hargaanti ah marka khidatu difaaci qorshihii uu rasuulku dejiyey sala allahu calayhi wasalam ee difaaca wa hunaaka halkaas yacni meeshii uu goshii uu galay ee ku tilay buurta uxud halkaa marka la joogo waqtiguna uu yahay maalin sabti subax sabti ay tahay oo bisha shuwaalna ay sagaal tahay yuu cabba-a wuxuu cabbeeyey marka ereyga cabba-a la yidhaahdo sidiisa ayaynu u naqaanaa soomaaliga warqoriga cabbee yacni rasaasta geli oo waxaad ka dhigtaa xaalad lagu dagaalami karayo marka waa cabbayntii waa diyaargarayn marka wahunaaka halkaas markii uu joogo caba wuxuu cabeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalama jeyshahu ciidankiisii wahaya-hum wuxuu diyaariyey sufuufan iyagoo safafyaal ah lilqitaali dagaalkii ayuu u diyaariyey ama u safay fakhtaara wuxuu xulashay wuxuu xulay rasuulku sala allahu calayhi wasalama minhum muslimiintii wuxuu ka xulay fasiilatan horin oo min arumaati hargaanti ah hargaantida waxaa la yidhaahdaa nimanka ku xeel dheer ganidda falaadha falaadha nimanka haysta ee ku dagaalama almaahiriina ee aada iyo aada ugu xeel dheer ee u yaqaana fankaas dagaalka ee ah in fallaadh lagu dagaalamo kuwaasoo qiwaam qiwaamuha tireedeedu khamsuuna muqaatilan konton dagaalyahan ay yihiin wa actaa wuxuu siiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam qiyaadataha horintaas hoggaankeedana licabdillaahi bni jubayr ibni nucmaan al ansaari al awsi al badri inta laysu daba dhigay ninkaas si loo aqoonsado magaciisa waxaa la yidhaha cabdullaahi ibnu jubayr wey ibnu nucmaan intaas waa abtirsintiisi ta kale waa ansaari waa nin ansaari ah ta kale waa nin reer aws ah qoyska reer aws ka dhashay aws iyo khasraj soomaynana ansaartu ninkani aws buu ka dhashay albadri oo dagaalkii bederna xaadiray iyaduna waxa weeyaan waa laqab dheeraad ah oo sharaf ah wa amarahum rasuulku wuxuu amray kontonkaa nin ee hargaantida ah bitamarkusi inay ku sugnaadaan bitamarkusi inay dhufays ka galaan calaa jabalin buur korkeed inay dhufays ka galaan buurtaasoo yaqacu ku yaalla ama dhaca cala adifati ashamaaliya daanta waqooyi min waadi qanaa dooxada qana la yidhaahdo wa curifa waxaa loo bixiyey fii maa bacdu markaa kadib dagaalkii uxdu wixii ka dambeeyana bijabali rumaa buurtii nimankii hargaantida ahaa ayaa la yidhi hadda cawaamilu tacriyadii baa siday ugu dhacaysay ugu dhacaysay ugu dhacaysay baa wax yar baa ka soo hadhay buurtii dadka madiine booqda waa lasoo tusaa meelaha lasoo booqda ayay ka mid tahay marka annaga meeshii naloo yidhi waa buurtii hadda waa meel yaroo uun aada u yaro hadda buurtii weyneed ee sida taariikhda marka hadda laga sheekeynaya ay tahay maysan ahayn dabaylaha iyo biyaha iyo waxaas dee waqti dheer baa kasoo wareegay waqti dheer ayaa kasoo wareegay oo kun iyo shan boqol iyo meelahaas iyo kasii badan marka tee meeshaasoo ku taala januub sharqi mucaskari lmuslimiina ciidanka islaamka ee rasuulku uu hogaaminayay meeshii fadhiisinka uu ahaa uu ka dagaalgeli rabay yaa waxay kaga taallaa koonfur bari koonfur bari bay kaga taallaa calaa bucdi xawaalay mia wa khamsiina mitran waxayna u jirtaa boqol iyo konton mitir min maqari ljeysh alislaami meeshii markaas fadhiisinka u ahayd ama xarunta u ahayd ciidanka islaamka uu rasuulku hogaaminayay meeshuu ka dagaalgalayay waxay markaa u jirtay boqol iyo konton mitir ayay u jirtay walhadafu ujeedada min daalika taas uu ka lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama oo ciidamadaas kontonka ah ee hargaantida ah meeshaa loo dhigay ujeedadu waxay ahayd huwa isaguba ujeedadu wuxuu ahaa maa wixii weeye abdaahu uu muujiyey uusan qarinin uu caddeeyey rasuulku rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay fii kalimaatihi erayadiisii uu ku muujiyey allatii erayadaasoo alqaaha uu u jeediyey ilaa haa-ulaa'i rumaa nimankan hargaantida ah ereyadii u jeediyey iyo kalimaadku u jeediyey faqad qaala wuxuu yihi rasuulku liqaa'idihim isagoo ku hadal qabsanaya hogaamiyahoodii cabdullaahi bnu jubayr ahaa wuxuu ku yidhi indax firdhi alkhayla fardaha cannaa annaga naga firdhiya ooyeyna noo iman xaggiyo xaggaa u kala carareenna didi oo naga didi oo naga kala carareen weeye indaxdu binabli leebabka farduhuna leebabka way necab yihiin laa ya-tuuna ayaysan nooga imanin min khalfinaa gadaashayada iyana marra nooga imanin nimankaasi in kaanat hadday ahaato guushu lanaa annaga hadday noo ahaato ow calaynaa annaga ay nagu foorarto midnaba hadday annaga guushuna raacdo iyo haddii ay nagu foorarto midna hadday adiga halkaaga un joog fahbut ku sugnow makaanaka booskaaga ku sugnow milatariga marka amar la siinayo war kooban oo cad waajibaad kooban oo cad oo lagu cabiro erayo kooban oo cad baa la rabaa fiiri marka waajibaadku rasuulku siiyey si ay u caddaayeen idinku halkaa fadhiista fardahaas inayna dhabar jabiyaan uu khaalid waliidu ibnulwaliid uu wato naga celiya haddii aan guulaysano iyo haddiina laga guulaysta midnaba halkiina idinku marna ha kasoo dhaqaaqina in kaanad hadday ahaato guushu lana annaga ow amase calaynaa ay nagu foorarto annaga fahbut ku sugnow makaanaka booskaaga laa nu'tayanna yaana looga imanin min qibalika dhinacaaga ama xaggaaga yaana looga imanin wa qaala wuxuu ku yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam lirumaati nimankii hargaantida ahaa mar uu la hadlayay wuxuu yidhi ixmuu ilaaliya duhuuranaa dhabarkayaga ilaaliya fa in ra'aytumuuna haddii aad na aragtaan nuqtalu annaga oo nala laynayo oo nala jarayo falaa tansuruunaa ha noo soo hiilinina wa in ra'aytumuuna haddii aadna aragtaan qad hanimnaa annaga oo haniimaysannay oo intaan nimankii jabinnay gacmaha buuxsanayana falaa tushrikuuna hanaga soo hanalagala soo qeybgelina marna idinku halkiinaa jooga marka riwaayadaha siday usoo kala arooreen yaa la sheegay oo kulligoodna isku wada micno ah wa fii riwaayati lbukhaari imaam bukhaari riwaayadiisana waxaa ku sugan annahu rasuulku qaala wuxuu yidhi tanaa ugu sii xeel dheer in ra'aytumuuna haddii aadna aragtaan takhtafuna adayru haadu haadu iyadoo ayna kala dafayso inagu hadda waxaan idhaahnaa iyadoo ina sariigi iyadoo haadu ayna sariigi oyna kala dafayso ayna boobayso hilibka yaga ay cuni oo nala laayay oo nala jaray haddaadan aragtaan falaa tabraxuu ha ka zuulina ha ka dhaqaaqina makaanakum booskiina haadaa oo kaasa xataa ursala ilaykum ilaa anigu aan fariin idinka soo faro wa in ra'aytumuuna haddii aadna aragtaan hasamna alqowma colkii annaga oo jebinay wa wada'naahum qoorta iskaga taagnay falaa tabraxuu meeshiinna ha ka soo dhaqaaqina xataa ursala ilaykum ilaa aan anigu aan fariin idinka soo faro bitacyiini haadihi alfasiila horintan magacaabideedii filjabali buurtii loo magacaabay buurtii la baxday jabalu rumaah maca haadihi alawaamir alcaskariyati lana siiyey amaradan milatari ashadiidati ee adag ee aan labaclabacdan aan lahayn yuusadda wuxuu awday rasuulku sala allahu calayhi wasalama athalamata maaragtay daloolki meel dalooshaa la yidhaha thamalama ama meel goon meel jaban thalamada asalkeeda waxaa la yidhaha meesha ay ka timid athalama waxa weeye kasrun fii xaafati shay-i wey shay kasta ha ahaado ama seef ha ahaado ama guri ha ahaado ama derbi ha ahaado ama buur ha ahaado meel uun daraftiisa ah oo jaban yaa thalama la yidhaha thalamatu waxaa la yidhaha athalama kasrun fii xaafati ayi shayin shay kasta darseen waxaan kusoo marray kankii ka horreeyey rasuulku riyad uu riyooday inuu ku arkay thalamatun fii sayfihi seeftiisa inuu ku arkay meel yaroo jaban marka waa kasrun fii xaafati shay ama seef ha ahaato ama buur ha ahato marka buurta meesha yaree daloolka ay leedahay meesha inay awdaan inuu awdo oon halkaa uusan kasoo gelin khaalid ibnu waliid iyo cikramat ibnu abijahl iyo fardooleydi inayna kasoo gelin oo ayna dhabar jebinin athalamata daloolkii alwaxiidata oo keli ah allatii midaas ama fudhadii yani meeshii oo dalooshay allatii midaasoo kaana u ahaa yumkinu tii suurtagal ay u tahay lifursaani lmushrikiina mushrikiinta fardooleydeeda an yatasallaluu inay kasoo dusaan ama ay kasoo huluushaan labadabaa la dhihi karaa inay kasoo huluushaan huluushaan ama ay kasoo dusaan min waraacihaa gadaasheeda ay kasoo dusaan ilaa sufuufi lmuslimiina muslimiinta sufuuftaadii sii jeedana ay gadaal kasoo galaan oo wayaquumu ay sameeyaan bixarakaati liltifaafi dhaqdhaqaaq dabawareeg ah gadaasha laga soo galo dhabarjabin ah xarakaati liltifaafi dhaqdhaqaaq dhabarjabin ah wa camaliyati tatwiiqi iyo howl hareereyn ah in xagga iyo xagga muslimiinta laga soo hareereeyo maxaa jira ciidanka haddii horena ciidan ka jiro gadaalna laga dhabarjabiyo wuu hareereysan yahay amaa baqiyatu ljeysh lislaami ciidanka islaamka intii soo hadhay toddoba boqol ba ahayn haddii kontonka laga gooyo oo lix boqol iyo konton ay yihiin fa jacala rasuulku wuxuu ka yeelay calal maymanati ciidanka dhinaciisa midig dhinaca midigta ah wuxuu u dhiibay rasuulku uu madax uga dhigay almundir ibna camr nin la yidhaah oo ansaari ah wa jacala wuxuu ka yeelay calal maysarati dhinaca bidixna azubayr ibnu alcawaam ayuu ka yeelay oo yusaaniduhu uu taageerayo ama xoojinayo almiqdaad ibn lswad wa kaana waxaa ahaa ila zubayr zubayr waxaa dushiisa ahayd muhimata sumuudi hawsha ah inuu quturo uu sugnaado fii wajhi fursaani khaalid ibn lwaliid khaalid ibnu waliid fardooleydii ahayd labada boqol ama boqolka sida labada riwaayado aan kusoo aragnay fardooleydaas inuu is-hortaago oo haddii ay yimaadiin ilaan fardooleydu waxay isku degay sufuufta inay kala jebiyaane sufuuftaas fardooleydaasi inayna marna soo dhexgelin muslimiinta ayna xagga hore kasoo gelin gadaal inay kasoo galaanna waxaa loo xilsaaray inayna kasoo gelina waxaa loo xilsaaray nimankii ahaa hargaantida marka muhiimada la siiyey ama waajibka la siiyey zubayr ibn alcawaam kaasuu ahaa wa jacalahaa hey wa kaana waxaa ahaa ila zubayri zubayr waxaa loo tiiriyey oo la siiyey oo lagu ogyahay muhimata hawsha ama waajibka ama xilka ah assumuudi in la quturo oo la sugnaado fii wajhi fursaani khaalid ibn alwaliid khaalid ibn waliid iyo fardooleydii uu hogaaminayey in ay wejigooda ku sugnaadaan oo fardooleydaasi ayna marna soo jiidhin sufuufta muslimiinta wa jacala haddana wuxuu ka yeelay rasuulku sala allahu calayhi wasalama fii muqadimati sufuufi safafyaalka oo dhan hortooda wuxuu dhigay nukhbatan xul mumtaasatan oo dadka kale oo dhan ka wada soocan xul dadka ka soocanoo min shujcaani lmuslimiina muslimiinta kuwoodii geesiyaasha ahaa ah wa rijaalaatihim raggoodii almashhuuriina ee caanka ku ahaa binnajdati cadkaanta alsalaaba way najdadu marka iyo sabirka annajdatu alsabru wey nimankii caanka ku ahaa adkaysiga inay dhibaato iyo dagaal u adkaystaan iyo walbasaalati dhiiramnaan iyo waladiina kuwaasoo yuusanuuna lagu miisaamo mid kastoo isaga ka midi bil aalaafi kumanyaal u dhigmayey kumanyaal bay u dhigmayeen dhowrkaa nini waa xamsi iyo haddee rag la mid a radia allahu tacaala canhu ardaa walaqad kaanad waxay ahayd marka taa uu dhigay rasuulku sala allahu calayhi wasalam qorshaha difaaca uu dhigay waxay ahayd khidatan qorshe ayay ahayd xakiimatan oo xikmad badan wa daqiiqatan oo qoto dheer jiddan aada iyo aad toosan daqiiqa waxaa la yidhaha wixii af badan ee toosnaan oon qallooc yar inna ku jirin baa daqiiq la yidhaha daqiiq toosnaanteeda iyo sax siday u tahay in yar oo dhandhanqaryo yarna ma leh haba yaraate e laxni yar ma leh qalad yar ma leh saasaa laga wadaa daqiiqatan oo aad iyo aada u toosan jiddan jiddan midaasoo tatajallaa ay ka dhex muuqanayso ay kasoo ifbaxayso fiiha iyada cabqariyatu qiyaadati nnabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalama hoggaankiisii alcaskariyati ee military cabqariyadu ay kasoo ifbaxayso cabqariyadana waan sheegnay oo waxaa la yidhaha sideeda dhan waa caqliga meesha ugu dambaysa ruuxa dadka ilaahay ugu caqliga badan baa cabqari la yidhaha iyo wa annahu sheekadu waxay tahay laa yumkinu suurtagal inaysan u ahayn liayi qaa'idin hogaamiye kasta jenaraal kaste kasta mahmaa inkasta oo taqadamat ay hormarto kafaa'atuhu kartidiisa oo military ay hormarto ayna marna suurtagal u ahayn an yadaca inuu inuu dejin lahaa khidatan qorsho dagaaloo adaqa ka toosnaan badan wa axkama ka sugnaansho badan axkamka waxa weeyaan iyo adaqi u isku dhadhow yihiine midna wuu toosan yahay oo qallooc ma leh midna wuu wuu sugan yahay oo ma ligliganayo ma ma ligliganayo wa axkama ka sugnaansho badan min haada kaa rasuulku uu dejiyey haddii la ysugu yeedho jenaraalada adduunka oo dhan oo la yidhaahdo meeshaaseed u dagaalgeli lahaydeen kaas wax u dhigma cid keeni lahayd ma jirto sidaas weeye maxaa jira faqad ixtalla rasuulku wuxuu qabsaday marka horeba afdala mowdicin boos ama meel meeshii ugu fiicnayd min meydaani lmacrakati goobta lagu dagaalamaya meeshii ugu fiicnayd ee laga dagaalamo ayuu horta degay halkaasuu qabsaday maca annahu isaga oo rasuulku nasala uu soo degay fiihi meesha bacda alcaduwi cadowga kadib cadowga intaasoo maalmood buu meesha sii deganaa laakiin intaa way fahmi waayeen inay meeshaa qabsadaan maxaa jira fa inahu rasuulku sala allahu calayhi wasalama xamaa wuxuu ilaaliyey dahrahu dhabarkiisa ayuu ilaashaday oo dhamarka lagama soo geli karo wa yamiinahu iyo dhinaciisa midig jaa laba meelood dhinaciisa midigta ah iyo dhinaciisa dhabarka ah labadaba wuxuu ilaashaday oo wuxuu ku ilaashaday biirtifaacaati ljabali duudii ama buurtii dherarkeeda ayuu ku ku ilaashaday oo cid meeshaas soo fanan kartaaba ma jirto waxamaa maysaratahu bidixdiisa iyo wadahrahu dhabarkiisana oo laba meelood dhabarkii laba goor baa la ilaalinayaa dhinaca bidix iyo dhabarkaba wuxuu ka ilaashaday xiina yaxtadimu lqitaalu dagaalku markii uu kululaado ama uu hilboobo oo faraha la isla galo hilboobo waxaa loo yidhaahdaa dee raggii hilibkiisibaa istaabtay gacantaa la isula tegay bisaddi thalama meeshii daloolkii inuu iska awday alwaxiidati oo keli ah allatii midaasoo kaanad ahayd tuujadu tii laga helo fii jaanibi aljeyshi ciidanka dhinaciisa alislaami ee islaameed meesha keliyatee laga soo geli jirayna laga soo geli karayna waxay ahayd meeshii jabalu rumaadi uu dhigay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam nimankii hargaantida ahaa wakhtaara wuxuu u doortay rasuulka limucaskarihi fadhiisinkiisa mowdican meel murtafacan oo sare oo yaxtamii bihi uu isku ilaaliyo oo idaa nasalat alhaziimatu jab haddii uu ku yimaado bilmuslimiina muslimiinta hadduu ku yimaado murtafacan laa yaltaji'u ila alfiraari uusan miciin badaynin carar xataa haddii la jabo in la cararo ilan bannaan haddii la joogo waa la carari laakiin buur miyaa la carari karaa buur lamaba ordi karo qofku waa inuu isdifaaco uun lama carari karay marka ruuxa marka ruuxu markuu cararo si sahlan baa loo dili ama loo qabsan oo loo qafaalan laakiin nin buur ka soo jeeda xataa haddii safafkii ay jabeen oo dadkii la laayo oo jab ay u yaraa ekaato laakiin dee nin walba wuu isdifaaci oo wuu soo jeedaa oo nin buu deli oo laga cabsano waa laga waaban marka dambe marka taasna sidaasa ahayd oo walaa yaltaji-u uusan miciin badin ilal firaari carar xataa yatacarada si uusan halis ugu noqonin lilwuquuci inuu ku dhaco fii qabdati alacdaa'i cadowga gacantiisa cadowgii almutaaridiina ee caydhsanayay iyo wa asrihim inay maxbuus ahaan u qabsadaan maxaa jira nin carari ama waa la dili ama waa la qabsan laakiin nin soo jeedo oo buur intuu galay dagaalamaya in la dilo maahane lama qabsanayo maxaabiis ma jirto sidaa daraaddeed baa dagaalkii uxud walaa hal ruuxna ha ahaatee hal ruuxna ha ahaatee wax la qafaashay ma jiraan wax maxbuus ahaan loo qabsaday ma jiraan marka fiiri haddii la isu tirsado dadka la dilayna haddii la isu tirsado waxa weeye muslimiinta waxaa laga dilay toddobaatan gaaladana waxaa laga dilay sida riwaayaadka ugu saxiixsan ay yihiin toddobiyo soddon marka saddex iyo soddon bay dheer yihiin marka uxudda uxudan laleeyahay ama taariikhda la rabaa in dad badani ay ka dhigaan in muslimiinta la jabiyey runtii waxa weeyaan saddex iyo soddon nin oo dheeraada ayaa laga dilay bes saddex iyo soddon maahane marka jab lama dhihi karayo dhulna lagama qabsanin maxaabiis lagama qabsanin hantina lagama qabsanin saddex iyo soddon nin oo dheeraada ayaa laga dilay inkastoo ay tahay dhibaato laakiin jab iyo haziimo midna ma ahayn maxaa jira rasuulku ugu talagalay qorshuhu dejiyey ma ahayn qorshee lagu jababa ma ahayn oo wayalxaqa uu gaadho maca daalika oo wayulxiqa haddana adiga oo xataa lagu jabiyey markaad buurtaas dhabarka saarto oo aadan cararin oo carar uusan kuu suurtagal ahayn waxa weeye adiga lagumana qafaalanayo islamarkaa adigana cadowgii dhibaato unbaad gaadhsiinaysa marka oo walaa yaltajia walaa yaltaji-a uusan miciin badin ilal firaari carar xataa laa yatacarada si uusan ugu dhicin lilwuquuci uusan halis ugu noqonin xataa laa yatacarada si uusan halis ugu noqonin lilwuquuci dhicitaan fii qabdati alacdaa'i cadowga gacantiisa uu ku dhaco cadowgii almutaaridiina ee caydhsanayay iyo wa asrihim inay markaas maxaabiis ahaan u qabsadaan oy qafaashaan oo wayulxiqa isla markaas xataa haddii lagu jebiyo buurta markaad saaran tahay ee oodan carari karaynin waa wayulxiqa uu gaadhsiiyo maca daalika middaa iyada ah iyadooy taasina jirto khasaa'ira khasaaro iyo jab faadixatun oo xun biacdaa'ihi cadowgiisa uu gaadhsiiyo in araaduu haddii ay damcaan ixtilaala mucaskarihi fadhiisinkiisa inay qabsadaan oo wataqadamuu ilayhi isaga ay u soo hormaraan ay soo aadaan wa alja-a wuxuu ku qasbay uu u dhibaatogeliyey wa alja-a wuxuu ku qasbay rasuulku sala allahu calayhi wasalam acdaahu cadowgiisii ilaa qabuuli mowdicin meel inay aqbalaan meeshaasoo munkhafidin hooseysa meeshaasoo yascubu ay ku adag tahay calayhim iyaga jiddan aad ay ugu adag tahay an yaxsuluu inay heleen inay helaan calaa shay-in waxba oo min fawaa'idi alfatxi xataa adkaanshaha ay adkaadaan haddii ay adkaadaan xataa inayna faa-iidooyin badan ka helin oo ah in aynan maxaabiisna qabsanin dad badanna aysan laynin oo nimankani ay iska mitidaan uun in kaanadba hadday ahaato alkhalabatu gacanta sare lahum gaalada hadday ahaato oo wayascuba dhinaca kalena waa haddii iyaga ay gacanta sare yeeshaan gaaladii hadday muslimiintu adkaadaanna aan waxba laga reebin oo wayascuba uu ku adkaado calayhim gaalada al iflaatu inay ka farabaxsadaan oo ay ka badbaadaan min almuslimiina muslimiintii almudaaridiina ee caydhsanayay in kaanad hadday ahaato alkhalabatu gacanta sare iyo adkaantu lilmuslimiina muslimiinta hadday u sugnaato wuxuu aada u sharxayaa marka faa-iidooyinka military ee ku jira qorshihuu rasuulku dejiyey meeshuu degay ciidankiisa ciidankiisa meeshuu dejiyey suu u kala habeeyey taa ayuu sharxayaa oo ah hadday muslimiinta la jebiyana cadowgu faa-iidooyin badan ma helayo maxaa jira muslimiintu ma cararayaan oo meesha la dejiyay meel laga carari kara ma aha waa meel ninku uu muciinsanayo uu maaragtay seeftiisa iyo warankiisa iyo unbuu ku gaban marka wax weyn laga qaadi maayo oo wax la waa suurtagal in la dilo laakiin isna waxunbuu dili lamana qafaalan karo maxaa jira waxaa la qafaashaa nin cararaya ama nin fulayoo isdhiibay ful isdhiibana maysan ku jirin muslimiinta kumuusan jirin haddii gaalada la jebin lahaana waxba lagama reebeen maxaa jira meel hoosey jeegona waa lagu soo dhaadhici lahaa un waa hoobad oo adanbaa ka orod badan kamaa sidii annahu rasuulku cawada wuxuu ku kabay an naqsa tiro yaraantii alcadadi ee tiro maadaama ay ka tiro yaryihiin oo kuwana ay saddex kun ahaayeen gaaladu saddex kun bay ahaayeen muslimiintuna ay toddoba boqoluun ahaayeen fii rijaalihi raggiisa ay yaraantii raggiisu yaraantii ay qabeen wuxuu ku kabay biikhtiyaari nukhbatin koox xul ah mumtaazatin oo dadka oo dhan ka soocan inuu doorto min asxaabihi ashujcaani albaarisiina inuu hordhigay kuwaasaa nimankiina ka dhigayba wahaakadaa sidaas yaa tammat waxaa dhammaystiray tacbiyatu ljeysh alislaami cabbayntii ciidankii islaamka annabowi ee nabiga aljeysh nabowi dhe labada waa la dhihi karaa ama nabiga loo nisbayn karaa ama islaamka sabaaxa sabti maalin sabti ah subax sabti ah aroor sabti ah assaabici min shahri shuwaal ooy bisha shuwaalna toddoba tahay haddii aan wax kale idhi ama sagaal ama wax kale haddaan idhi waa waxa weeyaan waa sahwi iyo qalad waxa weeyaan uxud waxay dhacday maalin sabti ah subax sabti ah aroor sabti ah ay bishuna shuwaalna ay tahay toddoba halka bederna ay dhacday subax jumco ah bisha ramadaanna ay ahayd toddobiyo toban rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu sidaas ciidankiisii u diyaariyey yaa wuxuu bilaabay marka arrinta ciidanka ka horeysa oo ah intaan faraha la isla gelin markuu military ahaan u kala habeeyey inuu marka u khudbeeyo uu dhiirigeliyo marka in sha allahu tacaala darsigan intaasaan ku daynaynaa wsala allah wslm calaa sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbihi wslim